أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo waxgaradkeeda oo ku soo idlaaday magaalada buulafulay kulankaas iyo wixii lagu gorfeeyey ayaan barnaamijka idinkugu haynaa jabhadda faano oo sheegatay mas-uuliyadda dilka ku dhowaad saddex boqol oo askari oo ciidanka dowladda ah kadib dagaallo xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka itoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa kooxda riddada soomaaliya oo afduub iyo dhibaatooyin kale isugu dartay dhallinyaro ka soo horjeesatay siyaasad xumada murtad xasan gurguurta ee ka socota magaalada muqdisho qodobada kale waxaa ka mida maleeshiyaadka maamulka ashahaadala dirarka isku magacaabay puntland oo ku wada dagaalamay magaalada gaalkacyo iyo sarkaal sare oo lagu dilay magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo sagaalka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan jabhadda faano ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka ku dhowaad saddex boqol oo askari oo ciidanka dowladda ah kadib dagaallo xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka itoobiya haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya wad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan villa soomaaliya oo la dilay iyo askar lagu dilay gaalkacyo sarkaal ka tirsan ilaalada wasiirka amniga kooxda riddada soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dilay mid ka mid a baraha kontarool ee laga galo xarunta madaxtooyada riddada sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray daahir cabdi faarax warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilkiisa wararka qaar ayaa sheegaya in muran ka dhashay barta kontarool uu sababay dhimashada sarkaalka dilka waxaa geystay sida la sheegayo sarkaalka haystay barta kontarool ee uu buuqa ka dhashay wararka qaarna waxay sheegayaan in sarkaalkan uu ka mid ahaa kuwo ku soo baxay isqabqabsiga ka taagnaa kontaroolka sarkaalka haystay barta ayaana la sheegay in uu rasaas huuyey taasi oo keentay in uu dhaawacmo walow markii dambe uu u geeriyooday dhanka kale iskahorimaad ka dhacay magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca waqooyi oo u dhexeeyey maleeshiya ka wada tirsan maamulka deni ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa si gaar ah u dhex maray maleeshiyada lagu kala magacaabo booliiska iyo daraawiishta maamulka puntland waxaana uu iskahorimaadku ka dhashay askari ay baadigoobayeen booliiska waxaana goobta dagaalka ku dhintay ilaa laba askari oo labada dhinac ah isqabqabsiga dhex mara maleeshiyada kooxda riddada iyo kuwa maamulada ashaadala dirirka ah ayaa sababa dhimashada iyo dhaawaca saraakiil iyo askar ka tirsan dhinacyada isqabta waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda muqdisho oo hoteel ku yaal xamar ka afduubatay dhalinyaro kasoo horjeeda siyaasaddeeda wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ciidamada booliiska ee xukuumadda muqdisho ay hotel jaziira ee ku yaal caasimadda ku weerareen dhalinyaro dhowaan ka soo muuqday saxaafadda iyagoo dhaliilsan qaabka uu xasan sheikh wax u wado xogaha ayaana intaasi ku darayaa in ilaa laba dhalinyaro ah ay maleeshiyada xukuumadda muqdisho hoteelkaasi ka afduubteen kuwaas oo aan la ogeyn halka ay la aadeen qaar ka mid ah dhalinyarada kale ee ku sugnaa hoteelkaas ayaa saxaafadda la hadlay waxayna cambaareeyeen xarigga lagula kacay saaxiibadood waxayna intaasi ku dareen in xariggan ka hore ay hanjabaado kala kulmayeen ciidamada xukuumadda muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan laba boqol iyo sagaashan askari oo etoobiyaann ah oo dhegta dhiigga loo daray wax ka yar hal isbuuc jabahadda faano ee ka dagaalanta gobolka xamaarada ee itoobiya ayaa sheegtay in ay guulo hor leh ka gaareen dagaallo dhowrkii casho ee lasoo dhaafay dhex maray iyaga iyo ciidanka xabashida itoobiya war ay faano soo saartay ayay ku shaacisay in xoog ay kula wareegeen qayb ahaan magaalada kobo kadib markii uu halkaasi ka qarxay dagaallo qaraar oo socday afar maalmood oo xiriira in ka badan laba boqol iyo konton askari oo ka tirsanaa ciidanka xabashida itoobiya ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay agagaarka magaalooyinka kobo iyo lalibela sida uu sheegay afhayeen u hadlay faano sidoo kale maleeshiyada faano waxay sheegteen inay jidka u galeen ciidamo ka soo baxay lalibela oo saad u siday magaalada gasheena halkaasna ay ku dileen afartan askari oo etoobiyaana waxaa kale oo wararku ay tibaaxayaan in madaafiic culus lagu garaacay goobo ay leeyihiin dad rayida iyo sidoo kale kiniisad ku taal agagaarka magaalo yar oo dhacda koonfurta gobolka wollo afhayeenka u hadlay fallaagada faano waxaa kale oo uu ku sheegay warkiisan oo soo baxay arbacadii shalay in dagaallo culus ay weli ka socdaan deegaanka muja ee aagga magaalada lalibela dowladda xabashada itoobiya weli kama aanay hadal sheegashada maleeshiyaadka faano ee ku aadan khasaaraha culus ee ciidamadooda ka soo gaaray dagaaladaas iyo gacan ku-haynta magaalooyinka cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo waxgaradkeeda ayaa ku soo idlaaday magaalada buulafulaay ee wilaayadaasi kulankan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlayey dhibaatada ay leedahay jaasuusnimada iyo sidii bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada wilaayada baay looga wacyigelin lahaa waxaana sidoo kale kulanka laysku dhaafsaday talooyin wax ku ool u ah jihaadka ka socda bariga afrika haddaba goobtii uu kulankaasi ku soo gebagaboobay waxaa ku sugnaa islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey bashiir muxiidiin abu eeman bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa howlka xafladaha usaama degmada buulafulaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta halkan waxaa ka dhacaya kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiin ka socda xarakada shabaab mujaahidiin iyo sidoo kale salaadiinta si gaara waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay kulankan ee qodobo dhowr ayaa looga hadlaya insha allahu tacaala ugu horeyn waxaa kulanka furay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoo goobta ka jeediyey kelmad soo dhoweyn ah oo ku saabsan mas-uuliyiinta iyo salaadiinta iyo waxgaradka ka soo qaybgalay kulankan qiimaha badan ee ka dhacaya hoolka usaama ee degmada buulafulay andalusna waxa ay qayb ka noqonaysaa insha allahu tacaala dadka ka qaybgalay kulanka tabintan gaarka ayaan idinkaga soo diyaarin doonaa insha allahu tacaala waxaan eegi doonaa hadbu qaabka u socda kulanka iyo mas-uuliyiinta goobta ka hadasha iyo kelimaadka la isdhaafsada insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون een markaan ku horreeytama eg ma hadnagaane allah subxaanahu watacaala nasii nicam shay faraha badan leh una hankoobo korna oo nicmat liimaan nicmat lislaam kumadata nicmat ljihaadi fii sabiili illaah waribaat nicmat listishhaad nicmat alqadaa alsharci nicmat aldacwati ila allah nicmat alxisba iyo nicam kale una hankoobo kor bacda xamdilaahi tabaaraka watacaala ma igma hadnagaye dhammaan dadkaha ku qiibgali kulunkan qiimaha badan leh oo ka jaran martiyaday sharafta leh nuqabada walaayada islaamiga ah ee bay qabaa'ilkii muslimiinta ahay walaayada deganaayna dadkii matalayay mas-uuliyiintii ahay culeysyadii iyo meel raay usa ka dhiyaayeenna ah iyo sidoo kaleeto guddiga ku socda maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakatu shabaab almujaahidiin iyo walaayada intii ku roogda intaba may lahaa dhammaantiin xuduurka sharafta leh jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum eedyada hasiin dhowaayaasi walaayada kulankan qiimaha badan iyo hasiin ka dhowaayana insha allahu tacaala kulanka macnaajii iyo xaqiiqada isu daaranyi iyo maqaasidis walaaloo nin sharaxa doone ku hadala doona haddii ilaahay ara laakiin waa kulan muhimadis leh oo noo cejayna walaayada hatu ka hor unku dheena insha allah wuuna rajeeyaan inay khayr iyo wanaag badagna dhala miraajayna nagada doona mira umata aftiinsadaasa waana ka wanaag badan iyo khayr badan ku helo doona haddii ilaahay jazaakum allahu khayran bayna rajeeya insha allahu tacaala dhammaan mushaarakiinta ani se wanaagsan ku qeyb gaadada doonaan haddii ilaahay aru haddii ataa ani lala socdo kalimaadka bahaw iyo mawaadicda lagu hadalow iyo haddii ata niqaashka ani se dahfurun lagna qaasho lankasti raayijay aragtidiisoo dhammaystiran dhiiba walaakiin su-aal ilan baahanyiina se dhammaystiran an dhiiba jazaakum allahu khayr marka may mar lamaadii mar saddexda dhowaayay dadkaa ku qeyb galay kulankan kange jawaanibtii shalbedelan sagaara nuqabada walaayada islaamiga ee baay oo meelo shalbedelan oo dhadheerna ku kooyan walaayada qeyboja shalbedelan ku kooyan qaarsho shaqo camay ka jareen qaarsho shaqo gaaray ka jareen qaarsho holo gaaray ka teeganayeen meelo dhadheer ku kooyan maylaha baaraka allahu fiikum sidaysan hanin ajiibteen oo walaayada dacwadii ama weerdhantay han ajiibteen kama hasantiin ilaahay miisaanka xasanaadka siin saara runtii kulanka iyo maqsuudka iyo meelu isa ka socdoona maynka badana reganuqabada e iyo maylaarahay isa masaa'il teegteegana waa gacaga ku jara ani markaasay la cilaajayo laku hadaloo lasku waraysada iyo anka badanaada doonta iyo maqsad kaleni tawdiixii doono ka arag doona insha allahu tacaala reganuqabada marka may dardaarameeya xereedgee kasta jidmaji faso erhasen may dardaarameeyani laku faa'iideysada kulankan lankasta teelahay iyo lankii su-aalhay intaba ani lagu faa'iideysada walba lan hagrana wa akhiiranna insha allahu tacaala mahnin baha doonana qaraaraad iyo tawjiihaad guud oo una rajeeyaan ani laka dhagama doono la dhagangeli doono lafdhabarna nagada doonan hergelintiyo walaayada iyo nuqabada oo isgarabsadaayan ani hergeliyaan walaayada gudaajana ku hergeliyaan marka insha allahu tacaala kulankanin furanyi dhammaan hasiin ka dhawaaya jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
qaybihii dhexe ee waxaan isla soo gaarnay kulanka qiimaha badan ee muddada saacadaha ka soconaya howlka usaama falanqeyntan kooban waxay kala qaybgeli doona insha allahu tacaala suldaan cabdulwaaxid macali xasan eesuldaanka guud ee beshalway suldaan shakhsiyadaada kulankan qiimaha badan ee maanta halkan ka dhacaya iyo wuxuu kaaga dhigan yahay bismi illaah alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacdu marka hore horto dhowa idaacadda andalus marka hore ilaahay baa an mahadiyaan alxamdu lilaah tan labaad idaacadda andalus eedan umahadsanto adayna sahnin kula qeybgaliya barnaamijkan tan kale nii howgeeka mayinka koobantaa maalin eed farxadan leh meel araayiso meelna ma ku qeyb galay wafdo ku socdo wafuud amba ku socoto xarakada markaas matalayaan waalawalaayaad iyo waalaayadii gobolka iyo salaadiintii iyo malaaqidii oo ka koobanaya gobolka ambaay iyogeeka eedahay mahayinjiiday dadkii oon ama dhownay saran horto malaaqida eedaa anka farxasnaay tan lamaad barnaamijka una kuna shaqadan ma hayteen boo falanqeeyani isbedelkan horta baahi hata ka saabsan nimankan ridada ah maadaama kii hore aan roogi bahi ku kala cusub kooy garguurta fasaadisla kooy inuuna dadku anku digno in gaalnimo iyo anka dhiinaan doorasho walla raawcod iyo qofak sheeniya leeyi walaayo namaan dadkalaha gaalaysiiya markoo ma erana qontun ikoo qofo wal dooradaas gaalaysii markoo boqol ikoo wal qiibadaasari gaalaysii haddana inta dhammaa surafadahaye intana baaqa aan ku daraan insha allahu dadka muslimiinta ma in sheegane in arinteeda ku dugtoonadaan gaalnimo aan ka dhina mayla raailankii gaalnimadaas ka dhiyo ama doorasho beenaadaas oo rididaan wadda galo bal unamana eeda doono insha allahu naftiisa eede mayla raai nimiyo umaysiin ku degaane ingaysan aan ka dhina gaalnimo hore la siin qaladi marlamaada la siin qaladi in la siin qaladna barnaamijkaas wal doorasho la araaw gaalnimo walaayo e maylaka dooradahay rididkan wiin laka dooradahay codkikinga laka dooradahay walaayo ilaahay unku ubsada anka dhowaateen gaalnimada anka dhiideen intaas ma unku faa'iidaysadaan idaacadda andalus waa tahay suldaan cabdiwaaxid kulanka saacaddii lixaad ayuu soconayaa welina far kama qodna qodobo dhowr ayaa dhiman kelimaad dardaarana ayaa weli dambeeye niqaash kala duwan ayaa maanta halkan ka dhacay sidaan goobjoogka ka ahayn si gaara maanta maxaa kuu soo jiitay marka loo eego niqaashka goobta ka dhacay iyo waxyaabaha la isdhaafsanaya bismillaahi waa su-aal muhiim arinteeda ee ma eedhayin jiididay su-aalo badan oo nan weydiiyaay ununa ku jibaabaani ununa su-aalan iyoonan injibaabayeen mayl araayi sumay kumataayay si un walan aragaano in nidaamka wala liin wadi ra'yigaana una bandhikaani walay un hambaarsanayn una sheegani i jawaabo onana siyaay eedahay injiidahay arrimoyo maashaalla aad u mahadsan yahay suldaan cabdilwaaxid macaan xasan ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan aadan deerow suldaanka guud ee beesha dabare oo qayb ka ah salaadiinta maanta ka soo qayb gashay kulankan qiimaha badan ee mas-uuliyiinta xarakada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay salaadiinta iyo malaaqyada wilaayada ku dhex maraya howlka xafladaha usaama ee degmada boolofulay ee suldaana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga landalus bismillaah wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhowaa idaacadda andalus waana mahadsantihiin insha allahu sidaad ummadda ugu shaqaynaysaan alxamdulilah maanta shir ama kulan waxaa ka dhacay howlka weyn ee shirarka degmada buulo fullaay shirkaasoo lagu qabtay ama loo qabtay noqobadii gobolka baay walaayadii gobolka baay iyo odayaal ka socda xarakada ama waali walaaya ka socda maasha allah si fiican ayaa macnaha loo niqaashay warar badan baa dhacay su-aale iyo jawaabo badan baa jiray maasha allah si fiicanna oo isu fahnay suldaan shakhsiyadaada maxaa si gaar kugu taagnaa oo maanta lagaa shaafiyey ama aad ka qanacday inta kulanka u socday wallaahi waxyaabo badan oo meesha ka dhacay oo maanta oo ani aan macnaha aada ii soo jiitaa jiray mithaal markan ka soo qaado wararka meesha la keenay waxay ahayn su-aale iyo jawaabo su-aalahaas iyo jawaabahaas insha allahu nin weliba wuxuu cabirayay dareenkiisa iyo maxay ahayd falcelintiisooda ayuu diyaarinayay maasha allah arrintaas aad iyo aad ayaan ugu farxnay ninka macnaha waxa ku jira oo ra'yigiisa inuu bannaanka soo dhigo wixii ra'yi kale uu qaato maasha allah arrintaas arrin aad u fiican bay ahayd arrimahaas oo kale ay soo jiitay maasha allah aad buu mahadsan yahay suldaan aadan deero ayuu kaasi ah markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame oo qayb ka ah ee salaadiinta goobjooga kulanka ee ka soconaya howlka xafladaha usaama ee degmada bolofulay ee suldaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus
wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhowo ilaahi subxaana wa tacaala mahadle mahad bilaawi dhammaad bilaahin mahad ilaahay kadib runtii howlkan bolofulay geeg mayba kudhiyay kulan eeda eed cajiiban le kulankan mayhay kulan homayb waa aan horbahan ama anaa kan u kala hanku qayb qaadana mayb waa ahaa kulan furan mayba waa aha qalbag ha furdow dhiirigelin le fahan badan iyo aglo badan naan ku qaadadi hawal badanoon i jirina inaan kaka furfuruday hay maana si gaar ah maxaa niqaashka kaaga soo baxay runtii naqaashka mayba hayinku baxay inii horta maybu aha eed iyo eed linku dhoorida maybu aha kaydooyinka aduuka maana tusaale ahaan maybu aha dhinaca jaajuuska eeda maybu aha ee islaamka dhatis iyo xataa meel walba jaajuus maybu aha inay dhibaato kaliya maana dhibaato adduunya aakhiraba ini faa'iidan lahayn tan kale mayba hayn ku batay macnaha munaaqashada dhatiye adowga mar walba in isa seeftismadba dhanooga hakiinku afaysado maana ini laku digtoonada mayba adowga seef kasta usa hakiin labaha ada mayba aragti dheer iyo kulaha teliin baahanyi marka taasalaka afteenayay waxyaabo iyo aan hataan koobo korno faa'iida badan ku leheri maana aad buu mahadsan yahay suldaan maxamed xasan bunow ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan aadan isaaq suldaanka guud ee beesha ele suldaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow kulankan iyo maanta wuxuu kaaga dhigan yahay calaykum salaam waraxmatullaahi ka dhow yeeka barnaamijka unta ka jara eed iyada baan ka faraxsanna waxyaabahan la yaaba may kumida talan kasta labaati afar malaga arladan iyo ka kulantay iyo mas-uuliyiintaana lankastana waa la isu su-aalay warsana walan jawaabay jazaakum allahu khayran mas-uuliyiintaan waxyaaba badan oo noo guuxayay oo dhinaca mare qalad iyo aniga bulshada ka guuxasay oona noo shaafay jazaakum allahu khayran eed iyadan ka ganacsanna unoo faraxsanna kulankan haata eeguna hada kora warma ka qeybgalna tan hata oo hata taalana eed iyadan ningan su-aal kastana jawaabtay lan haliinka tu alla ku tabin male ilaa hadda saacadiyo hata barnaamijka socda ilaa haddana hoola socota may kala jarahan walaalihii harlaada roogi beelo jaran oo hata baydhowka jaran garguurta may rafta garan arlaada roogi hatana dowlad kale meelkadhisahaaley hogaamikaheeda arlaada lakasahayma dowlad mataal hogaamikahameedka oonay kun sagaal boqol iyo sagaashan lamada yahay meeli ka socda qabiilaad kale iska dirahay dad kasta uu magaca una sheegdo hata magaca la sheegay dhageysan reer ee laimeenka baaqa yihiin dadka sunagana dadka muslimiinta eh in dalaas berli ku nagda gaaladaas baanga wareega hayta dulmi wareega hayta walilaahi laalikeynama ee in isku beri nagdan jazaakum allahu khayr waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya kulanka qiimaha badan ee u dhexeeya mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay salaadiinta iyo waxgaradka ee wilaayadan markan waxaa la gaaray xilliga go-aanada ay si wada jirka usoo saareen mas-uuliyiinta iyo waxgaradkii kulanka ee halkan uu ku dhex maray waxaana madasha ka akhrinaya oo mikrofoonka loo baaqay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين قرارات أما قوانا كصوبحي كلنكي guddigai ka socday xarakatu shabaab almujaahidiin iyo walaayada islaamiga ah ee baay iyo nuqabada walaayada dhex maray waa sidaa soo socota qodobka ugu horeeya waxaa la isla gartay in wacyigelin iyo towjiihaad la siiyo mujtamaca iyo bulshada ku nool walaayada islaamiga ah ee baay towjiihaadkaas iyo wacyigelintaas oo ku saabsan jawaasiista ama tajasuska iyo halista uu leeyahay khutuuradiisa iyo wasaa'ishiisa iyo waxyaabaha fududay in ummadda loo sheego loo bayaaniyo loogana digo labo waxaa la isla gartay in qof kastoo nuqabada ka mid ah ama iyo walaayada guud ahaan mustawayaadkeeda kala duwan iyo golaha nuqabada inta badan kastaba dowrkiisa iyo kaalintiisa uu ka qaato towjiihaadkaasi towciyadaasi iyo wacyigelintaas la siinahayo bulshada ku nool walaayada islaamiga ah ee baay saddex in la iska garabsado la iskana kaalmaysto la dagaalanka fisqiga iyo fasahaadka iyo mukhadaraadka iyo waxyaabaha lamidka ah xumaha ah wasiili iyo sababna u noqon karo in ay badato tajasuska ay badato afar walaayada iyo nuqabada iyo dhammaan kulankaasi wuxuu u baaqayaa dadka ku dhacay tajasuska ama jaasuusnimada ku dhacay inay ilaahay u soo laabtaan subxaanahu wa tacaala kana towbad keenaan falalka gaalnimada ah ee ay ku dhaceen haddii ay riddo kale tahay iyo haddii ay tahay tajasuska intaba inay ka towbad keenaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo laabtaan waxaan soo dhowaynaynaa baaqii ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin kuna saabsanaa jawaasiista iyo kulankeenaan maanta waxaan uga hadlaynay inay ka towbad keenaan gaalnimada dadki inay ka soo laabtaan wixii ku dhacay inay ka soo laabtaan ay ka towbad keenaan jawaasiista inay ka towbad keenaan baaqii noocaas oo xarakada ka soo baxay oo qiyaadada guud xarakatu shabaab almujaahidiin ka soo baxay waa soo dhowaynaynaa anagana ka walaaye ahaan iyo kana qoba ahaan insha allahu tacaala waxaan ka qaadan doonaa baaqaasi dowrka iyo kaalinta nagaga aadan fulintiisa iyo horgelintiisa gudaha walaayada jazaakum allahu khayran insha allahu aan may ka daray dhowr qodob ka kooban qodobkan ka horeeya kulanka maqsuudya iyo muhiimadiis anka wiin mayba xambaarsanaayehe risaale ka saabsan ummatan ani jaasuusnimo laku badbaadi qodobkaasiis hata qaraarka ku muuqatay una mayla noofade koow bulshadii una matalaani walaaye ahaan uma talaani naqiib haan uma talaani odayaal haan uma talaani ani una wacyigelin ansuubina dowraad iyo nadawaad iyo mayla raa'isu maxaadaraad shaarac iyo safare iyo jowlaad kabiino nafta baal dhagna sida jaasuusnimada lanku badbaadiyo akhyaara qodobkaas may kaasne yaa qodobkaasi may buu ahaa geeka may buu ahaa allaahumma hal ballaqtu waay qofka ole may ku fado mas-uuliyatu ljamiic lan kasta anta fadhi ugaas shalay may lahay maysumay ka mashquulsanaayay se laysansee garaanshe laka fududaaya se jaasuusnimo laku badbaadiya ku muhiimsan yaa se gaalnimo lanku badbaadiya ku muhiimsan saas maaha may fadaane arintaasi walaayada la ku sugay iyo xarakada baan roogda warsha majar dadkan wala linshaani iyo waa umuta afje ka hadalaayaan matelaayaan walaakiin su-aala lasin ka dhamaayo dadkaasin karoraayan hatan tiligajeedii maayne jawaabanu way siiyaa mada kale dee meelin meel dhanaan u jaasuusnimada may banagatay walgeeka beesaba anka fadhina beesaba lani weydiisadaan shabaaba neebalag asbaabo ma dhegane wal xeerkaas marahaay may laazimni ah akhyaaraya hataa fufudeedii oonayta wahay amare mice laazim diinad iyo waajib diinad mayni ah umatan badbaadiyushe mayla noofaday ani una qaadana lan kasta anto haddii ku dhagaaga naqiibka mas-uulka guud ani nuqabada iyo raggiisu ka hoosay jamciya shaqada iyo waajibaadka ilahandhi horta naftiga ku bilaaw naftiga ku bilaaw tallaabada ka higdoona lan kastaba lankii jufa fulaan walan lankii jufa fulaan lan kastaba xaani ku sii hoyo siina geysiye sii socota balle bahla ilaa qoys kasta ku gala dadka aniguna mayla arhaay usakakano may muhiim ahaa xamladaasi una qaadna dareeman ani wala jaran dareeman alcilmu watacliim ani dadka wala bar saas maaha marka ogaada hadee may buah walbarashada waa tajasuska dadku badbaadayaasa koowaaya tanaar dadku badbaadayaasa koowaaya tan diinta anilan halgama dadbaraasa koowaaya meelba meeliku walbarasha faylata yaa iftiinka adduunyada iyo kan akhrilanka jadabku ku faylata taasi marka insha allahu tacaala lankii horey walanku qobada iyo lankii hadda kaalantii iyo jidkaha ka jarano qabo cusuba jaran iyo afarunyo ganiinayaano xataa mayla raay usa systemkii nidaamka walbarashada hataa ha gudbiyeen qaabkii on hormarayo fadeen walbarashadiio ha gudbiyeen hataa abaartaha ku horbatiya jaran jazaakum allahu khayr marka may rajaayaane bacda almawsim ilaahay roob khayr qabna si ani walbadan lasku araga doono qadaayaadka noocaase taasi marka insha allahu tacaala intaasu jazaakum allahu khayran kulankii kan haniinba laawaday xilligii ogaayteen xilligii isnaaraga haytan oo hamiignimada saacadda intaas marahayd iyo haniin gebagabaawi haniin gebagabaaysan jazaakum allahu khayran may eedayan kan mahanagay riga odayaasha ahoonu qabada ah sida qiimaha badan ay mushaarakada aan sameeyeen su'aalooyin haddii ataa haddii mayla raay usa tala bixinay iyoonay tayo si shafaafiile obsa anka jarna antuu iyo kada anka jarna aykii ammaanoy iyo aykii jeelado anka jarna aykii nacoy anka jarna lankasta ikhlaas iyo inii kuwa ramaay su'aalow laku dareeme jazaakum allahu khayr taasiyeen eediyada siinka kama hadnagaana mushaaraka barakadii iyo dulqaadka iyo kullu dalika khayr iyo wanaag badana ku jeysatayna dhammaanteeba kama hasantiin tagna nin hirinyi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسي وحو وها شيخ حمزة أبو جعفر والغا أولاد إسلامي إيه باي أو آخرنا يقو أنا ذاك كلن كسو بحي يسيدو كالي كلمات dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira oo u jeedinayay qeybaha kala duwan ee waxgaradka markan waxaan eegi doonaa salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ee kulanka ka qaybgalay ugu horaan waxaan soo dhaweynayaa ugaas cabdirasaaq macali xasan ugaaska beesha yantaar ee ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا ان كلون كان كلون ايدن قيمه بدن هاي ان go'aanada ku baahayna may waa go'aan eedan qiimo badan haayeen kulanka muddo socday naqaashaad badan ka jiray su'aalo iyo odayaashii jeediyeen ee su'aalahaasi may waa hanse saraaxa ah oo si fadaan ayo injeediyeen waana salka qanaca oo laga fiya odayaa linku jawaabi marka kulanka kulan eedan qiimo badan haay may waa hanse aan arago hayno may waa eed eed aan ka faraxsana kulan nooc jeebi horlin aragnayahay marka insha allahu tacaala walaa lagu hadalay tajasuska iyo khuduurada iyo dhibaatada isu leeyi ayaa lagu hadalay marka waana iyo may waaha sida liinku jawaabay oo su-aalna naqaashad iyo liinkana qaashe noocogii oo kale bahlo ma aragna marka kulankan kulan eed cajiiban oo haya bayaan ku bahi may waaha ani may lag wada qaadadayhi umad bulshada la wacyigeliyo dhammaan haddii ata walaayadii iyo manaaqib iskaalmaysadayaan gaar ahaan haddana may maahaan gooni aan qaadadayihiin ugaasyadii inay may waahaan bulshadii deegaanadii badad iyo baadiiba iyo wacyigeliyaan inkudegaan tajasuskan dhibaatada isu leeyay ummado kulle eed eed aan fahamti in aragti haddana geeka maybu ahaan walaayada islaamiga ee baay maybu ahaan gaala iyaaha kabad ertu ridiha kabad erurti magaaladii oo caasimada haytay baydhabo maadaama iyo qoladii rididii in iska kooyan ini ummadii la wacyigeliyo tajasusku liinku jego walaa jaajusnimada la arhaw liinku digu iyo mayl arag go'aanada la wada qaadadi taasna arrin eed muhiim iyo muhiimadii lagu mayba jaajusin tajasuska walaalilay dad badan ka halaagsamin bil dho hadmudooyinkan gaaban hadduu namoodi dhatiye dad badan oo jaajusnimi lindili badan yaala toogidi yaa mayla raay isu degmooyinka walaayaadka yaala ka toogidi marka intiiba walka saasoo caqli leh inay ku degtoonaadaan naftiyoon iyo badbaadsadaan islaamkana may dhibaato inan jeedsin gaalada iyo walanjaaji soo hayaan dhaqaalo maku helo hayaan xanta maku helo hayaan nolol maku helo hayaan may waahaa nololla ilaahi subxaana wa tacaala anti inqadar yaa hela doonaan haddana may waaha islaamka yaa yaa ku helayaan wayoo shaqaysadaan nolol innagada gaalada may sheegadaan nimanka jawaasista inii nololyo unku helo hayn marka insha allahu tacaala wacyigelinta la wada qaadi eedyada muhiim unyaa ninkaata markan waxaan soo dhaweynayaa suldaan maxamed xasan bunow oo kulanka gabagabadiisa goobjooga suldaan go-aano ayaa ka soo baxay oo dhinacyada mas-uuliyiinta xarakada mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo salaadiinta ay si wada jir u soo saareen qaabka dhaqangelinta ay salaadiinta uga qayb qaadanayaan bele nooga waran bismillahi raxmaan raxiim runtii go-aanada kubaayshirka odayaalka guddiga harakada kusooda iyo wilaayada maybaha wilaayada islaamiga ee baay eeda eeda handhowaayan waana qaadadaan waa go'aamo sahan eed eed geeman lew runtii shirkaba may haye shir oo adi eed eed cajiiban leehay mayba godobada lah kusaarina saasoo kale lay godobada mayba kumad ah mayba aha ini lankasta odiba ah inuus badbaadiyay ummato isu mas-uulingay adduunyadii aakhiraba maybaa in weynaag hanjiido weynaag insheeno maybaa hilaaga aduunka kooda isku badbaadiyo kumad ah waxyaabaanka doornoo la sheegay maybuu aha dhibaatooyinka jaajusnimada macnah jaajuska eedi eeda andha badanyi naftisa hilaage ummata hilaage maybuu aha adduunyi aakhiraya usiin isbeeliya ummatana beeliya macnah aduunkani runtii mayba eed joodinka biyahaaye ini maybu ah ee ummata jaajuuska wada weeldhado maybu ah gaanadisgadhado jeeli ilaa idin shay taasna maybu ah ini una wali kaana oo karaankayna una ku jeensino oo un ummati ku horsurugna iyo diyaarangana ilaa idin shay kaalantin oo ka aadan ku qaadadaan haddii laahir maybu ah baadiye beled lanwiin lanyar inayna ka wacyigeliin oo yafadaan tan kale mayba kuma dataa aduunka wilaayada islaamiga bay goonhaan magaalada baydhabo isbedelada ku socda mayba isbedelo waliba ah ee dadka ummatalika baran habaabiyohay mayba ah ummatalika gaalaysiyahay yaa macnaha ya jarta taasna mayba aan ku digaana ummata ini mayba ah liin gaalaysiina diintiyo liin ku barna doorasho qofi odayla kaliya mayba ah isgaalaysiyo liin kula jeeda macnaha geeki mari dadkooban la gaalaysiyaha dad badana ini la gaalaysiye mayba ah diyaar rahangay barnaamijkaas ay ku digtoonadoelena taasna mayn ku digaana bulshada ka nool wilaayada islaamiga ee baay taas aan ku digaan ridida ee aysan askaraysanay ay jaajtusiinka dhakanay aysan gaalaysiinay intaasaan dardaalmaya insha allah aad buu mahadsan yahay suldaan maxamed xasan buno ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhaweynayaa suldaan aadan deerow oo asna qayb ka ahaa salaadinta ka qayb gashay gebagabada ee kulankan qiimaha badan ee ku soo ilaaday howlka xafladaha usaama ee degmada buulafulay go-aano badanna ay ka soo baxeen suldaane go-aanada soo baxay iyo qaabka odaasha dhaqanka ay u dhaqangelinayaan insha allah bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah meesa ka baxayaa go-aano tiro badan oo maasha allah in horta nimanka jaajuuska saleero in layska ilaaliso muslimiintana loonkadiga dhammaan qabaaciilada deegaanka ibaay in loonkadiga ama soomaaliya oo dhan muslimiinta ka nool in jaasuus iyo weli isaagii loonkadiga dowlad goboleedka iyo koonfur galbeed oo wada dhibaatooyin badan iyo idan ururin iyo balaayo wadana in laga digtoonaado laska fiirisa marka insha allah walyaabo badan oo isaga baxi in insha allahu muslimiinta la taageero weli dhibaataaga heshidan waa lagu qabado sida kale sida jaasuuska bilkuliya ma jaasuuska in waa lagu qabado khaas ahaan odayaasha una agnana mee macnaha ballanqaadniya in ballanqaadniya in jaasuus walka qabano wacyigelin lasoo buso odayaalkii wali eran naga jarayna la hadalna si wanaagsan macnaha arrintaa tay waa lagu qabado sababtoo ah ninka muslimkaag in la badbaada soo fayle lanka walaalka agi inuuna badbaadasna weli tawarag ilan jaahilnimo iyo may wadaa iyo dhibaatooyin oo macnaha usasonkasna waa dhibaatada in soo busaysa marka in wacyigelin soo busna anshaagna weli usa dhibaataag suunkooye in aakhri adduunyaba sabeela naar saga gala adduunyana macnaha bannaanka intii la sheena xabada anta loonkordhow hesha wasaare ka hesha wali lankii walaalka ka ibraqaadad waaye marka haddee usoo injirta laakiin una ma waajib nagaaga in qofka baniaadanka ama walaalka ay qaraabada agi in deertisna anshaagna wali xaaladda atay ka suganta iyo dhibaatada sugu koytigan anshaagna waajib agna saaranyo adna waajibkan saa kala qaadani insha allahu dhammaan muslimiinta islaamka meeliinaa ee soomaaliya ka nool ama bariga afrika ka nool nimayaw jaasuus aragteen wali xaaladda sagi lan muslim ag walaalka sagi waa maagan yigeysaysh usan dhibaatada ka dhihaysta aragaystaan maalin walba hortana oo antiilisheenoo la dhammaashiish sababta magana heshna una la dhamaash magana heshna laakiin mee kana heshnaa lanka muslimka agi walaalka agi in uusan ka dhiina dambe nka dhiina gaalnimahaagan ka dhiina jaasuusan ka dhiina wallan walba muslaagii oo raallakagi laakiin haddii uu arrintaa tay lugta la galo ama danaada la galo in liigeesa ma aga soo nool la hurso macnaha waa waajib ag marka insha allah uuna meesa qaadanaa wacyigelin iyo wanaag in ummaddii un la horseeno odayaashii nagadambooshi iyo qabiilkii nagadambooshina wacyigelin siisna ee kulamo laqobada ee masaajidada laga hadala dacwatashaare lasoo baso tuulooyinka lumbahe meel walba seen waa ballan qaadna insha allah adna isaga dhabashin haddii ilaahay ogolaada oon noolno insha allahu midda kale meelinaa kuleelo jara ilaahay roob hanuunsheyno gaaladana allahna oqobado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa suldaan aadan deero markan waxaan soo dhaweynayaa suldaan cabdiwaaxid macali xasan suldaan gebagabadii kulanka ayaan isla soo gaarnay go-aana ayaa soo baxay oo isla gaareen mas-uuliyiintii xarakada mas-uuliyiintii wilaayada salaadiinta iyo waxgaradkii kulanka ka qayb galay bal qaabka ay odayaasha dhaqanka ay uga qayb qaadanayaan go-aanadii meesha ka soo baxay iyo dhaqangelintiisa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد marka hore ilaahay baan mahadnaqaan oo haninka gebagabeeyey shirkan amni iyo istiqraar haninka gebagabeeyey ilaahagaas aan mahadnaqaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba tan kale walaasha shirkanka qubahi oo bayaanka hadda la akhriyahay adiiba dheegasi bashiirow bayaankaas qaadani bayaamanada unahasaarnaya kumad hayti may hadda qodobadan ka muhiimsan haaya horta in dadkan liindigu oo gaalowa haayo doorasho gaaleedka galahaayo doonfar galbeed leeta iyo meeli hukooyan hukooyan in dadka muslimiinta liinkadu umada koowaad wacyigelin la soobiyo lan kaste arintaas qusayto liinsheego culimmada liinsheego masaajidada laku hadalase hadda liinsheegay meel kase una seeno meeli warkaano unanseeda koraan warkaana deero taas toobatan lamaad jaajusnimadan oo dadka laka dhamaayahay oo nimankan waryaro hunguriya ayaa la iin sheegay lama walaalshay dilay adeershay dilay meelkii la afartan doolar laisi waa walaawna la yaabsana kuma dhata langa lang muslunga dhan shareerada saara inta waale mahayla kasii boqol doolar la iin ballanqaad walyoona naftiyo fadawnama ah wal ilaahay kuobsadawnama ah wal gaalnimo ka dhammaadahayo waynku dugaanaya jaajusnimadan dadkan jaajuska nagadahayo oo labaatanka doolar iyo afartanka doolar walaaladiian dhamaayahay in ilaahay unku towbasheena intii hadda galangalli waaba galeen haan bannaanka roogu in towbasheena hoobu towsheena laan haysudumale si walaaya xarakada horan ballan qaadi ununan ballan qaadana unu jeena iyo ku towbasheenaan waana anignagan fasahaadkaas iyo jaajusnimada walaayo ka nagadahay aan walyaru jaajuska mayka nagadahay ana kaarkoo lahasiye meel hibrowlankii roogi sheegalilay dadka may lahasiye walaa beese lahasiye may kale lahasiye ballanqaad beengaa lasiye beese waaba liin derena iyo on argaana liin sheege walaasaa ka rafaadahay markaasa banaankan laka dhamaaya ciraad may kudhin sida hamin hore lankiyo shahdiisa laku aqbala amiirkana dhan duqay may lahayahin beesay liin ballanqaadi lankala qaadiya leeray lankiin oo dhuumad bal adduunya akhriya ka khasaare kullishoona saaso iimaan laanta weelas ilaahay iimaankaas inka sugalanada badkan jaajuska in ilaahay intou bisheenaan walaay hata warkaana dhigawna in jaajusnimo ku dheerada way layaabana dadka la dhammaaya kullishoo dadka birshay maqaajo qasaan dadkii oo un iska saanayo markas may laakiin nagadaas war cusba kii nagadaas dad adag gordaasoo maqaasho may lakishaa jaajusnimo lindiriye lakileey awshay aysan tusurin adiikay ma inhirin ayna leeyin jawaasiis hata weydiinin ley walaayo waluna kubaha kornama intiisu galan ka dhina towbasheenoy hoobu towbasheenoy unumayna warsao jaajus laha gobaday marbili katuumi in ununin doodno waan un weydiina nafsadkana go-aan qaadani haddii unana salaadiinta insha allaahu maylanaa jaajuusow ilaahay ku obsaday marka koowaad marka labaadna dadkii ka dhalay infasaayidoy aabka ay adan in dhibaataytoy adinan is dhibaataytoy muslimiintan in dhibaataytoy ilaahay ku obsaday waana towbashaan lana kii inta ku hortiya gali ha towbasheen haanika hadda ku gilad fadahayona ilaahay aan ku obsadeen waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii ayaan isa soo gaarnay kulankan oo intiisa badan diiradda lagu saarayey in dadka muslimiinta loo caddeeyo tajasuska iyo khataraha ay leeyihiin iyo sida cadowga ee dhagarta ugu soo maleega dadka muslimiinta waxa uu ahaa kulan noociisa uu ku cusub yahay wilaayada islaamiga ah ee baay ayna ka qayb galeen inta badan salaadiinta iyo waxgaradka wilaayadan goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socday xarakada shabaab almujaahidiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ah ee baay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celin noo suurtageliyey diyaarintii iyo tabinta kulankan qiimaha badan ee ku soo idlaaday howlka xafladaha usaama ee degmada buurafulay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل